الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرaxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad ee rabiicuul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shabeellada hoose ciidamo bangaraaf ah oo saacadihii la soo dhaafay dad muslimiina ku xasuuqay deegaanka farsooley ee wilaayadaasi ugaasyada iyo nabadoonnada shabeellada hoose oo si kulal uga hadlay dhacdadan faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa kooxda riddada soomaaliya oo ku dhex xafanaysa siyaasadaha isdiiddan ee ka jira geeska qaaradda afrika wufuudka kala socda suudaan iyo imaaraadka carabta oo muqdisho isku dabamareeyey maxaa sababay in ciidanka masar ay soomaaliya soo aadaan xilli etoobiya iyo xarigga ka jaray subiyixireenka anlahda falanqayn ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah markii ugu horraysay shacabka guryahooda ee boobta kooxda riddada soomaaliya oo bilaabay inay dhistaan guddiyo iyo baabulo iyagoo dignin u diray ganacsatada doonaysa inay dhulkaasi boolida ah ay iibsadaan barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan kooxda riddada soomaaliya oo magaalada garbaharey uga dhawaaqday in gobolka geda laga dhisayo maamul loogu magacdaray jubbaland kaasi oo khilaafsan midka axmed madoobe faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysa doontaan multaqa cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bokool oo lagu qabtay degmada tiyeeglow qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhex xafanaysa siyaasadaha isdiiddan ee ka jira geeska qaaradda afrika wufuud ka kala socda suudaan iyo imaaraadka carabta ayaa muqdisho isku dabamareeyey maxaa sababay in ciidanka masar ay soomaaliya soo aadaan xilli etoobiya iyo xarigga ka jarayso biyoxireenka anlahda ku soo dhowaada falanqayn ku aadan waa kan walaalkeen cusmaan axmed luubow haye cusmaan bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxudidiin awayman sidaad sheegtay kooxda riddada soomaaliya waxay ku dhex sugan tahay siyaasad jahawareer ah middii ugu xumeed ee abid soo marta waxayna u dhexaysaa siyaasado isdiidan islamarkaana isku haysta dana dhuleed iyo weliba sidoo kale dana dhaqaalo oo iyadana markaasi ay soo dhex gashay kooxda riddada soomaaliya ee haddii aanu markaasi sii guda galno falanqeynteenna ku aadan siyaasadahaasi isdiidan shalay magaalada muqdisho waxaa soo gaaray taliyaha sirdoonka ee suudaan isagoo waday warqad ka socotay hogaamiyaha suudaan ee lamana sheegin waxa ku qoran warqadda wakaaladda wararka suudaan ee sona ayaa xaqiijisay warqadda oo ahayd mid gacan lagu soo qoray oo aysan ahayn mid daabacan waxaana ay sheegtay in wax asaasi ah ay ku qoran yihiin lagana qariyey warqaddaasi waxa ku qoran saxaafadda waxaa isla maanta magaalada muqdisho yimid wafdi sare oo ka socday maamulka gaalada ah ee imaaraadka carabta wafdigaasi waxa ay warqad ka socotay binusaydka maamula imaaraadka carabta ay ku wareejiyeen xasan sheekh maxamuud iyadana lama xusin oo waxay ahayd arrin sir ah taasoo iyadana dhalisay hadalheyn badan haddii aan dib ugu laabanno ujeeddada suudaan iyo arrimaha ay ka leedahay soomaaliya sida la ogyahay maamulka suudaan wuxuu dagaal adag oo muddo badan socday kula jiraa kooxaha fallaagada ah ee lagu magacaabo janjawiid amaba r s f suudan waxay kooxdan r s f uga dagaalamaan qaab calooshoodushaqaystayaal ah waxayna dhanka militariga sirdoonka iyo dhaqaalaha ka taageerta dowladda imaaraadka carabta intaas kuma eka imaaraadka carabta ee wuxuu suudaan geeyey calooshoodushaqaystayaal caalami ah iyo kuwa kale oo gobolka ah waxaana ka mid ah maleeshiyaad ka socday liibiya kuwa ka socday colombiya iyo maleeshiyaad kale oo fara badan iyagana ka socday waddamada een deriska lah suudan waxaana ugu baxa imaaraadka carabta dhaqaale aadu fara badan inkastoo waayadan dagaalada suudan looga intaal roonaaday caloshodushaqaystayaasha lasoo kiraystay soomaaliya waxaa ku yaala garoonka ugu weyn ee lojistikada ah ee laga siiyo maleeshiyaadka imaaraadka wato ee suudan ka dagaalamaya sidaasi darteed xukuumadda suudan waxay rabtaa in ay galaan gal siyaasadeed ku yeelato arrimaha soomaaliya waana waxa ugu badan ee xilligan ay wafdigan ka socda suudan u soo gaareen magaalada muqdisho sidoo kale suudan waxay diidan tahay biyoxireenka alnahda wuxuuna wafdigan suudan durbaba ka caraysiiyey maamulka dowladda xabashida etoobiya waxaa muuqata in kooxda xasan gurguurte ay dhexdabaalanayso siyaasad aad u cakiran oo aysan muuqanin in ay si sahlan ugu lagu baxsato maamulka yuhuud kalkaalka ah ee abuudubaay waxa ay gacanta ku hayaan dhaqaalaha maamulada murtadiinta ee ka jira soomaaliya kamana madax taagi karaan wayna ku qasban yihiin inay oggolaadaan wax kasta oo loo meeriyo dhanka kale siyaasadda isdiidan ee ay dhexmuquurinayso kooxda riddada soomaaliya waxaa ka mid ah arrimaha etoobiya iyo masar iyadoo dhowaan midooda afrika uu oggolaaday in ciidamo ka socda masar ay ka howlgalaan dalka soomaaliya masar waxa ay si deg deg ah u cilaamisay inay ciidamadeeda isku diyaarinayaan in ay tagaan soomaaliya sawiro ayaa la baahiyey kuwaas oo muujinayay in ciidanka masaarida ah oo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee imaanshiyahooda soomaaliya waxaana la hadal hayaa meelaha ay ka howlgali doonaan oo wararka qaar ayaaba waxa ay sheegayaan in ay tagi doonaan qaybo ka mid ah gobolka gedo ee dhanka etoobiya haddii aan fiirino safiirka maamulka gaalada ah ee xabashida etoobiya u jooga soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu ku duray ciidanka masaarida wuxuuna waraysiga safiirku ku sheegay in joogitaanka ciidamo masaariha aysan wax faa'iida u lahayn ammaanka arrimaha soomaaliya isaga oo ku sii deganaya ayuu sheegay in dowladda masar aysan lahayn taariikh nabad ilaalineed wuxuu sidoo kale ku eedeeyey rabshadaha ka taagan suudan iyo arrimaha liibiya oo ay diris la tahay labaduba sida uu hadalka u dhigay safiirka etoobiya bal aan dhegaysano nuqul ka mid a hadalkiisa
ma jirto cabsi iyo tahdiid ay dowladda etoobiya u aragto joogitaanka ciidamada masaarida ee soomaaliya mana nihin kuwa ciidamadaasi ka baqaya etoobiya waxay awood u leedahay inay isdifaacdo balse xaqiiqdu waxay tahay in joogitaanka ciidamada masar ee soomaaliya aysan wax faa'iida lahayn mana noqon doonaan ciidamo wax tari karaa taasina waa xaqiiqda dhabta ah waxaan kale oo aan ognahay in masar aysan wax gacana ka geysan doonin xalinta caqabadaha amni ee soomaaliya ka jira masar waxaa deris la ah suudaan mana caawin liibiya ayaa deris la ah wax gacan ahna kama geysan sidoo kale suuriya iyo falastiin dagaalada ka socda masar wax gacana kama geysan taariikh ahaanna ciidanka masar ma lahan sooyaal nabad ilaalineed sidaas darteed ma filayno in masaaridu ay wanaag ka samayn doonaan soomaaliya
ee haddii aanu dib u milcisanno maxaa xilligan keenay in masar ay iclaamiso in ciidamadeeda ay keenayso soomaaliya waxaa la leeyahay waxaa arrinkan soo dedejiyey maalmo kadib dowladda etoobiya waxa ay dhigi doontaa xaflad weyn taasoo ah furitaanka biyoxireenka alnahda sidaasi darteed masar waxa ay rabtaa in ay awood militari ku lahaato meel u dhow etoobiya si ay ula loolanto sidaasi darteed etoobiyana arrinkaasi waxay u aragtaa dhibaato weyn oo ku soo korodhay siyaasaddeeda geeska afrika n ugu dambeyn walaalka dhibaatada ugu weyn ee ay wajahayso kooxda xasan gurguurta ee fadhiidka waxaa la leeyahay waxa ay warqad casuumaad ah ka heshay maamulka abey axmed taasoo ah kasoo qaybgalka xafladda furitaanka biyoxireenka alnahda ee laga boobay masar iyo suudaan marka xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxaa haysata laba daran midooro wuxuu rabaa in uu qanciyo oo uu warkoodu qaato masar iyo suudaan kuwaasoo aad ugu fog damaca etoobiya ee biyoboobka ah mana diidi karo dalabka abiy axmed oo waa uu ka baqayaa umana fududo in uu kadhaga adeego mana looga baran siyaasadda kooxda riddada soomaaliya inay war ka soo celiso dalab kasta oo ka soo baxa adis ababa dhinaca kalena imaaraadka carabta ayaa ka soo cadaadinaya isaga oo raba in uu huriyo khilaafaadka ka dhexeeya maamulada riddada iyo kuwa mucaaradka ku kacsan maamulka riddada ee ka arrimiya magaalada muqdisho intaasoo arrimaha oo isbiirsaday ayay lugaha kula jirtaa dowladda riddada mana muuqato qaab ay ugu lagu baxdo wuxuuna warkasoo kala caddaanayaa marka la gaaro munaasabadda biyo-xireenka etoobiya iyo dhinac ay aadi doonto kooxda riddada soomaaliya aad buu umahadsan yahay walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo markii ugu horraysay shacabka guryahooda ay boobta kooxda riddada soomaaliya ayaa bilaabay inay dhistaan guddiyo iyo abaabulo iyagoo dignin u diray ganacsatada doonaysa inay boobaan dhulka dadka muslimiinta qodobkaas iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya oo magaalada garbaare uga dhawaaqday in gobolka gedo laga dhisayo maamul loogu magacdaray jubbaland kaasi oo khilaafsan midka axmed madoobe waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta caalamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shimbir oo sheegay in maamul ka dhan ah axmed madoobe ay ka dhisi doonaan garbaari gudoomiyaha kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka gedo murtadka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir ayaa isagoo ku sugan gudaha magaalada garbaharey sheegay in kooxda riddadu doonayso inay maamul cusub oo ka madax bannaan kan axmed madoobe ka dhisto gobolkaasi wuxuu shimbir sheegay in maamulka cusub ee kooxda riddadu doonayso in ay ka dhisto gobolka gedo xarun looga dhigi doono garbaharey taasi oo sii xoojin doonta khilaafka gacanka hadalka maraya ee ka dhex aloosan axmed madoobe iyo xasan gurgurte arrinta uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha maamulka kooxda riddada ah ugu magacaaban gobolka gedo ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashahadala dirarka jubbaland maxamuud sayid aadan uu ka qayladhaamiyey maamul goboleed cusub oo kooxda gurgurte ay ka dhinac dhisayso maamulkooda dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte uu wax walbaa ku bixinayo sidii uu kusii joogi lahaa xafiiska ugu sarreeya ee riddada looga arrimiyo ee bila soomaaliya wuxuu dhowaan maamul loogu magacdaray waqooyi bari ka dhisay laascaanood maamulkaas ayaa diidmo xoogan kala kulmay maamulada ashaadala dirarka ee fadhiyadoodu kala yihiin hargeysa iyo garowe hadda ayuuna ku howlan yahay in maamul goboleed ka dhanaa axmed madoobe oo isla jubbaland ah ka dhiso garbaharey waxaa horey u fashilmay iskuday uu ku doonayey in uu ku qabsado kismaayo kadib markii maleeshiyada uu hogaamiyo murtad axmed madoobe ay kuwa gurguurta ka saareen raaskambooni oo dhacda jubbada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dadkii guryahooda la boobay oo guddiyo uga dhawaaqay muqdisho digniin culusna u diray ganacsatada qaar boqolaal ka mid ah dadkii guryahooda ay xoogga ku boobtay xukuumadda muqdisho ayaa maanta muqdisho ku qabtay kulankii ugu horreeyey ee jamaaci ah kaasi oo ay uga hadleen sida ay u wajihi doonaan dhulalkii xoogga looga qaatay shir jaraa'id oo ay qabteen ayay ku sheegeen in aysan nabad ku ladi doonin shakhsiyaadkii loo gacangeliyey dhulalkii ay ku lahaayeen gobolka banaadir hogaamiyeyaal u hadlay guddiga dadkii dhulalkooda la dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in muqdisho ay qof iyo qori noqon doonto haddii aan si nabad ah loogu soo celin dhulalkii laga boobay xasan sheikh wuxuu leeyahay dadka hubka ha laga qaado taasi dhici mayso waxaad arki doontaan muqdisho oo qof iyo qori ah ma yeeli doono in dhulkiina laga boobay ay shakhsiyaad iibsadaan ayuu yidhi mid ka mid ah guddiga dadka dhulalkooda la boobay shacabkan dhibanayaasha u ah xasan gurguurte iyo saaxiibadiisa ayaa sheegay in ay kulan la yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah ayna dacwo ka yihiin dhulboobka xarkaha goostay ee ka socda degmooyinka gobolka banaadir wallaahi inaysan jiri doonin cid dhisan karta dhulkayaga oo ku yaal taleex qof walba dhulka laga kiciyey waa yaqaanaa qoryaha la qaato ayuu yidhi mid kale oo ka mid ah dadka dhulalkooda la boobay waa markii ugu horreysay oo abaabullo ka dhana dhulboobka ay sameeyaan guddiyada dadkii guryahooda sida xoogga lagu burburiyey waxayna digniin culus u direen ganacsatada ku haminaya in ay iibsadaan dhulalkooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo ka gadoosan mushaar la-aan oo xirtay waddo muhiim ah oo gasha magaalada boosaaso wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa ku waramaya in maalintii shalay ciidamo gadoosan oo ka tirsan maamulka la baxay puntland ay xirteen waddada dheer ee marta deegaanka kalabayr ee hoostaga magaalada boosaaso ee gobolka bari taasi oo keentay in uu hakad galo isku socodkii gawaarida ee waddadaasi ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa gebi ahaanba jaray waddada iyagoona sida ay xoguhu tilmaamayaan ka cabanaya in aysan muddo dheer wax mushaaraad ah ka helin maamulka ay askarta u yihiin ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni sida ay wararku tibaaxayaan saraakiisha ciidamadan hogaaminaya ayaa sheegay in cabashadoodu u gudbiyeen maamulka la baxay puntland balse uusan dhag jaraq u siinin waxayna ku guudiyeen in aysan furi doonin waddadaas ilaa ay helaan mushaarkooda gawaarida dadka rayidka ee mara waddadaasi halbowlaha u ah isku socodka gobolka gaar ahaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaana lagu soo waramayaa in ay ciidamadaasi kala kulmayaan dhibaatooyin fara badan oo qalqal gelinayo badqabka darawallada iyo rakaabka ay wadaan sida in laga qaado lacago baada xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa bashir الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markan iyo shabeellada hoose ciidamo bangaraaf ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay dad muslimiina ku xasuuqay deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose ilaa iyo afar qof oo muslimiin ah oo shacab muslimiin oo ku dhaqna deegaanka farsooley ay dileen ciidamada cadowga ugaaska deegaanka iyo nabadoonnada shabeellada hoose ayaa si kul looga hadlay dhacdadan ka dhacda deegaanka farsooley ugaas xaaji cabdulaahi maxamed cabdilli boole la liiraa magacii haye ugaas xaggee ku sugan tahay farsooley waa gartay maxaa ka dhacay marka deegaanka farsooley farsooley awal nasaarada iyo sooweerarka gaalada waa gartay sidee wax u dhaceen afar qof oo xaafad meel dhinaca hidjiisaan ay dileen waa gartay marka yaa falkaas geystay kuwii dadgaraasta nasaarada ayaa falkaas geysteen ummadda dhibaatay ku hayaan markii hore iyo markii dambe dhexdoodii awow walba ayaa cidda soo weerarayaan ilaa sideedta ama sagaalka ayaa dadka soo weerarayaan dadka oo kala seexda dadka shacabka waa dhibaataynayaan mar allaala markii oo arladii soo galaan ba saasa horba heeyaan nasaaradii oo bangaraasta waay waa gartay haye dhibkaas goormuu dhacay xilliga ahayd ummadda ummadda gardar iyo dhibaatay dilayaan shacabka ay dhibaataynayaan dhibaatadaasa meesha awadaadhadin saasay ku rideen nimanka bangaraafka dhibaatada wadanka ku haysaan in la iska difaco oo dhibaatada oo ay wadaan in la iska difacayo oo gaalada in la iska dhow maayana gaalada ummadda haysaa dadka shacabka ay baa gurigooda ugu tagaysaa meel walba ugu tagaysaa beerooda ugu tagaysaa ummadda dhibkaas ayaa ku jira wadanka waa gartay guud ahaan marka dadka dhintay ama dhaawacmay waa meeqa ogaalkaaga
dadka afar qof waaye afarta qof waa dhimasho waaye dhaawacmaana afarta qof waa dilaan la doctoor iyo farmashiye oo dadka daaweynaya ku jiro dad dadka shacab oo adig iska aadaya waa dadka ay leynayaan waa gartay haye dadka dhintay maxay kala ahaayeen manoo kala sheegi kartaa afarta qof nagalay ahaayeen raglo waaye ninkaasa doctoorka ahay nag maalin dugsi oo ahay ummadaan dhibaatada ay ku hayaan mar walba oo dhacaysa waxa ay dhibaatada kuriyayaan dadka shacabka ay oo wadanka degan oo aaday ay dhibaatada ku dhacaysa dadkaasa u badan waab ay dilayaan dadka oo shacabka meelaha ay ku arkayaan ay ku dilayaan dhibaatadaasa marka wadanka dhibaatadaas ay ku hayaan ilaahay ummadda haka dhabte dhibaatadayga ummadinka ayaa dhibkaas waa waa gartay markii ugu horreysay miya ay soo weerareen deegaanka
waa markii horeysa maaha dhowr mar bay soo weerareen oo hal iyo laba maaha bangaraaf waay belbeliya kasoo kaci mar walba weerarkooda joogto waay mar wa- isbuuc kadib maray soo weerarayaan isbuuc kadibba mar way soo weerarayaan weerarkooda waxa oo hal iyo laba ay ma ah waa gartay maxaa idin qorshaysan marka haddii aad tihiin odayaasha deegaanka
waxaana qorshaysan ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay aa loo magangalaa in la iska dhow maayan war kale oo hadda oo qorso kale oo oo- oo looma wado shacabka inays oo oo dadkii oo hadda oo dhibaatadii kaayaan in oo gaalka gaal waa la dhahaa gafuur la dawma jir la qabsada malaha in inaan iska dhow iskaga facde qorshada saas laba qorsho kale oo hadda loo hayo malaha
waa gartay ugu dambeyn marka fariinta aad diraysa maxay tahay bulshada ku dhegaysanaysa
ummadda waxa uu sheegayaa gaaladan kitaabkiiaa kusoo duushay meel oo sharar islaamka kugu mid oo oo lagu hukumayo meeshaasa meeshii duulaankeeda meesha waay dadka islaamka waa uu sheegaya jiiraan ilaahay iyo wahima oo jiiraan ummadda ilaahay inama almu'minuuna ikhwatun waay muslim muslim oo walaalihiis waay gaaladana gaala baa uhilinaysaa gaaladan inta islaamka inay kasoo jeedsato diinta ilaahay inay kala joogsato in la iska dafo gaaladan la iska dhow intaasaa u gardaarama dad Een, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan ugu horeen adigoo magacaaga ku bilaabaya anana magaya xasan maxamed ismaan al dhahaa waa waxaan waaye waxaan joogaa deegaanka farsoley waa gartay farsooley maxaa ka dhacay marka farsoley hal waxaanay waxaa ka dhacay ninkii la dhahayo bangaraaf oo la yaqaano oo saldhigooga balduugla ah ayaa xilix sagaal saac baaraheeda ah waxay soo weerareen xaafad bari magaalada farsoley bari ku jirto oo qadar qadeer oo saddex kilomitr meelaha ama laba kilomitr u dhow mahaanta waa gartay sidee wax u dhaceen marka marka dad oo shacab ahoo meel iska jiif xafad joogay dhameeyeen afartii qof waa dildileen kadibna waaba iska laafteenba meeshalay ku laafteen magaaladii iyo isii darisii hadafkii ay soo ka imaneen shacabka tahay caddaatay waa gartay falkaas yaa geystay marka halkaas waxaa geystay qoladii la dhahayo bangaraaf waa gartay guud ahaan marka dadka meesha ku dhintay ama ku dhaawacmay wax ma nooga sheegi kartaa ogaalkaaga maya dhaawac ma jiro dhimashada waa afar qof dhimashada dad ka dhintay maxay kala yihiin marka dadka dadka waxay kala yihiin waa nin macalin dugsi laba qofun waa iska shacab ninna waa nin doctor oo farmasiya oo dadka daaweeya waa gartay markii ugu horreysay miyaa ay soo weeraraan deegaanka markii hor- markii ugu horreysayna maahna markii ugu labaysayna maahna markii ugu saddexaadna maahna waa markii tobanaad labaatanaad ala dhihi karaa dalshaab ay garaafaynahay waa gartay haddaad tihiin odayaasha deegaanka maxaa idin qorshaysan eero odayaasha deegaanka dana waxaa noo qorshaysan bulshada u sheegaynaa bulshada islaamka ah ee waxaa duulaan lagu yahay dadka shanta talaadoo dukanaayo ramadaanka bishii ramadaanka soomaya ilahay ka cabsanaayo ayaa dan loo leeyahay naday dad raba lahayeen soomaali ay raba lahayeen waxawaaye meesha ay kasoo baxaan beri weyn waxaa ku teedsan wan weyna ku teedsan soomaali badanaa degan soomaali ma rabaan waxaa tuulada usoo aadeen waxawaaye meeshii raayada ku taagan eh, shareecada lagu tatbiiqiya tanfiida ku jira meeshii tanfiid jira unbay tagayaan meel kale ma tagayaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo tieglow multaqa cilmiyeed aad u ballaaran ayaa lagu qabtay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kaasoo uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadaasi multaqahan waxaa barbar socday niqaash iyo wadatashiyo ku aadan sida ubadka looga badbaadin karo manaahijta gaalada islamarkaana looga celin karo magaalooyinka gaalada ay gumaysiga ku haysto sida muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur ugu horeyn sheekh cusmaan abu abdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakol ayaa ka hadlay madashii lagu qabtay multaqa cilmiyeedkaasi الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا أولا وآخرا الله يا أمهد نغانا بعد الله ما إنهد نغي بلشوين تا دغمدة تيغلو دغن نوعيد يشيشل دون وبغلالك حقوقيب غلان ملتقهن ودعوي لنكو هدلاو والبرشدة هي مستقبلك أولادون دلني oo ha gabangaabi maktabu tarbiya watacliim wilaaya islaamiga bakool jazaahum allahu khayran mas-uuliyiinta maktabka iyo regshoba may ballanaa bacdallahi is igmahadnagaana tuma ma igmahadnagay bulshadii oo yoona may waa multagahaas amba kulunkaas ama wadatashigaasa kugiib galaan jazaakum ullahu khayran walaalayaal marka intaas markii aanan ku gudub maadooyin may bajaran ahaa dadka sida aaminsanyiin sida xisaabta sayniska ama fisicaska amba chemistry biology juqraafiya cilmulfalaga waxyaabahaasoo dhan in muslimiinta maanaa angordaane culumtaasi ahayti gaalo le gaar la eta saynisyahan walan baahanyi dadka diyaarado suubyahan walan baahanyi dadka juqraafiga oo iyo dhulka iyo qaabshiishal gorda walan baahanyi horta culumtun ay isku leh ay laha ku deeri culumtun una isku leh wal noo dhacay may ka hormarey cilmiga la araho cilmu ibbi caafimaadka ilaylankumayle jaamadaha dhikadee unugay takhtaraha baradee mayo caafimaadaha baradee dictora nagadafadee waxyaabaha yaalka landara kamid ah cilmiga ibbiga la araho oo caafimaadka ka saabsan islaamka laha ku deeri tusaale markii aan waleer hagagaada ibbiga amba caafimaadka culummada islaamka oo abaabuleen ama bilaaween mayba ku mid ahaa saxaabada takhaatiirka jarteeta holkaa isku dhaaf saxaabadii ya ku mid ahaa niman takhaatir waa jara jaraan nabaga sal allah alay slam masjid masjid shay qeyb ku mid ah umutalka daawey jiray hilligii umawiyiinta alwaliid ibnu cabdilmalik isbitaal weyn oo hataa gaalada daawahan doonadaas dimishk ee baqdaad la kufuri dimishk la kufuriya jari haaruunu rashiida isbitaal may kufuri baqdaad mustashfaa baqdaad la araw اkhtiracaadka muslimiintiyo bilaabeen maanaa may ku mid aha taariikhda hijirida markii maraasi lama boqol konton ishan hadduu ah lama boqol konton ishan meel guroog hijirida geeka mar meer ahayta kun afar boqol afartan iyo todoba ma ah lama boqol konton ishan markii maraasi iyo mayba muslimiinta ikhtiraacena cilmu saydiliya cilmiga daawada oo farmashiid iyo barnaamijkaas ka saabsan lanka aasaasin magaashay may laaray sabuur ibnu sahl yaa laaray أول من ألف رسالة مستقلة في السيدلية كتابي كقري معناه جامع مفردات الأدوية كتاب لارو جامع مفردات الأدوية أري بحين الداوين كتاب وجمع يوم ما يكقري مركون داوين كمغيال جو كن إيو أفر بقل أو مغعي الداوة يا كتاب كاس قرنت مين جمع كما يودنا عفمات كمركي لارا وني كقريين مسلمين تكقريين نمنكم لاراونا ما يوها يوروبنا عفمات دورين دمادس may ku mid ahaa cilmiga la araw fisia ama fisics waa wala hadda may la rahay lanroorahay ciyaalkana may la rahay meelaha hun unsurum haayan waay culummada islaamka door wiinga ka lahayan may ku mid aha lan la araw aburiixaan albayruni qarnigii shanaad hijirigi yahay abulfatxi cabduraxmaan alkhaazini ya ku mid ah culummadii qarnigii lihaad oo hijiri yahay may haylan muhandis ew ahay nadariyaadkii iyo aragtidiis iyo afkaartii usudeji oo ka saabsan kimistriga ilalaana may laka dhikayha jaamadaha reer galbeedka laka dhikee kitaab may balliyaa miisaanulxikma laraw oo barnaamijkaas fisigiska ku hadlaw cilmiga laraw juqraafiga culummada muslimiinta kaalin wiinga ka lahaayeen bal iyoo aasaasan tusaalahaan may ku mid aha qaarada laraw waa qaarada saddexaad ee caalamka alqudb aljunuubi laaraw islaamka iktishaaf horti oo malgorod jan may kale ku mid ahaa juqraafiga markii lagu hadlaawo khuduudu duul koley dadka iskoolaha marya gordaayan khuduudu duul may laka jeeday wal ardi ee may laaray lool iyo dhigaal ma ah oo dhulka markii lagu hadlaawo juqraafiyadiis dadka muslimiinta waa mana ikhtiraacan may kale ku mid ahaa culummada كوكيب قاعدين ما يكون الشريف الإدريسي المغربي صاحب الكتاب نزهة المشتاق في أخارق الآفاق ابن بطوطة يكون مدى ياقوت الهموي لن رو الحموي لن رو يكون مدى أبو الحسن المسعودي البغدادي يكون مدى دلمرين هاي عالم ميلوكم مدى همري كتاب ما يلي رو عجائب البلدان والغامر بالماء والعمران عجائب تودمض عالمك iyo waxyaabaha biyo dhatiyo ka jar oo khayraadka ah sida malaayga wali lamada walaasa ku hadla may kala ku mid ah wadaad la roo abulfidaa almalik almu'ayad saaxibu xumaad todoba boqol soddon iyo lamadii hijiridii dhimadii lankawisugahay ma sheegay kitaab usug qori ka dhex sheegay aktar min sitiina juqraafiyan musliman lixdan qof oo muslim ah juqraafiyaqaan ah juqraafiyin ah manaa oo juqraafiga walku qoran kitaabo kale yatri marka niman burcad oo tuugaa yana dhayan manaa nimanka laraw hadda unesco oo walbarashada maylarahay iyo manaahijtun hadda la sheegay oo kufriga ka salaysan galanta ka hayd unesco amee la asaasay amee koyti horta koor qabtana ya kun sagaal boqol afartan idlitiya la asaasay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii meegaal kuroog unesco may fadaana da-dii awaano fadaan ya toddobaatan iyo sagaal sano waa walyaru manaa oo basiide marka adduunyadun hortii wala laha barada jari ha dhaganayti marka may waa walaaya boobeena dhacan marka niman tuugae oo culumtii unu lahayni noo dhaceen iyo haddana may leeyihin walaawan maana insha islaamka magordo kitaabadaas dhonga lahay kitaabo madbuuce la helo wa marka may waa walaalyaal ma ina jeedna gaalo dhinisha wal manoojara wadankaan olka hele dugsiyada sare walaawan walka dhikada dhankisaynas fado dugsiga sare wilaayaadka ku furun walka dhikada sida buulfula iyo jilib wali lamada inta dadbal waaysiima wal fure diyaaru banaa jazaakum allahu khayra jazaa intaasa kelmadaha ka gebagabaaye markanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal tabin toosaha iyo waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid ah bulshada iyo multaqaha ka qayb gashay waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo multaqahaasi goobjooga haya abu xasaan bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan akhyaare meel walbo aad naga dhegaysanaysaan waxaan caawa ku sugannahay hoolka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow halkan oo uu ka dhacay multaqa ballaaran oo cilmiyeed oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ay ka soo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow multaqahan waxaa looga hadlayay inta badan waxbarashada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada islamarkaana looga tanaasuli lahaa waxbarashada loo aadaya dhanka magaalooyinka cadowga uu joogo niqaash ayaa halkan ka dhacay oo bulshada iyo wilaayadaba ay ka niqaasheen sida loo horumarin kara waxbarashada sida ardayda dugsiyada sare ee jaamacadaha u aadaya magaalooyinka cadowga uu hayo loogu kaaftoomi lahaa midda iyada ah muddo dheer ayuu niqaash ka qaatay hadda ayuu soo gebagaboobay multaqaha waxaa noo suura gashay qaar ka mid ah bulshada inaan mikrofoonkala dhex marno oo culumo leh oo nabadoonno leh oo waxgarad leh oo aqoon-yaano leh oo ganacsato leh si bal aan wax uga ogaano wixii ka soo baxay niqaashkan caawa ka qabsoomay degmada tieglow gaar ahaan hoolka ala yaasir waxaan ku hormarayaa sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga si gaar ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool qaybna ka ahaa niqaashkan sheekhuna alfaadil ugu horreyn kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus marka xigta maxaa kaaga baxay niqaashkan caaw halkan ka dhacay bismillaahi raxmaan raxiim dhow haddii ilaahay ero meelumayba ka dhigay niqaash eed muhiim ah walaayada islaamiga bakool iyo bulshada ku nool degmada tiyaglow noocyaad heshasha la duwan ganacsatala iyo kheyrshooba eedba marka walbada lanka aftiimiyey walbadana markaa daah saarnaay ballaqu qaaday eed baa inis afgordeen walaayadii iyo shacabkii maylalku hadalaay marka owlaadan landaraayo walbarashada magaalooyinka gaalada haysata sida baydhabo iyo xamar iyo beledweyne iyo kheyrshooba marka arrintaasina wal falanqeeyey bulshada hindhoo fiidi marka eed iyo eed baa marka lanka barwaaqabay barwaaqaba ka dheedi faa'iido badanba lagu helay eeda lanka lanka caafimaaday ka hor inta niqaashkan uu furmin ama multaqahan aan la qaban bulshada maxay aaminsanaayeen maxayse fahmeen markii multaqaha la qabtay oo su-aalaha la weydiiyey mas-uuliyiinta wilaayada ha may baa fahamsanaayeen markii hore intii dugsi sare iyo jaamacadba lanka helaan walaayooyinka dhatiyo may kale aaminsanaayeen ini marka walaawan gaalamada dadkun yaalka gaalamin lahabara iyo walkufri lahabara iyo wala lahabarahay muqararaadka may kayaale walkagaal oo kayaal walaas dhan warman hayna macna walaardoo may aaminsanayn barbaqaandi la furaayo oo walbanka jar marka dadka marka wayba ciida anfay lahaayeen go-aana deereen dadka berjay isla markaasa ma eraan marka dugsi sara intana ningalsa owlaadana haba saasata barnaamijkaas marka jarno ereen
sheekh ibraahim sidee markan maadaama niqaasha uu dhacay wax badan oo dadka bulshada aysan ogeyn caawa uu iftiimay sidee marka niqaashkan wixii ka soo baxay loo dhaqangelin karaa bulshadii wilaayadii tusaale ahaan sidee dugsi sare loo heli karaa jaamacad loo heli karaa oo arintan ayadaa lasga kaashan karaa
jaamacad may laka helo kore dugsi sare laka helo kore may bulshada elan bulshada bulshada waybuu ahaa sidii babad oo kale waa ogdaha walwalba laku hela macnaha bulshadan tan ee muslimiinta ee muwaxidiinta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala diinta habeenkii maalin baradahaya inay isgarabsadaano oo taladaano oo niskooyano oo oo is-araana may xalniin ah oo dhagaalo la aruuriyo oo dugsi sare la dhiso oo marka maylaka hirandaa bulshadan isqobsadowje iyo markaa iska hirnaashadiye isku doodheegowshe iyo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala hormaroodi unduu badan lay ka hiranta intaas haddii la helo weliba iska diyaar sheekh ibraahim cali cabdulaahi waad mahadsantay sheekhuna haddii suura gashaa kuu soo laabanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus إيدي إيدان كدو إيد عد أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهديان ثانيا ما يبواها ولاية البكول الإسلامية يا مهديان مركو خاصة آه، مكتب التربية والتعليم أو أو كرنتي والأم اليامني نيسوبي إيدان كما هنغانا مؤتمر كان انتو كردي أو آه، آه، ما يبواها ولاية إيو شعب كان رحي والمي بقى قبصة وما يهنا إيدي إيدنا فايدن أه وأنا إيدي إيدنا يكون مقنا فوائد أك أرني waa tahay adiga maxaa kuu baxay
أنا ما ينبهي هذا ويب واها ليس له خبر كل معين ولا رأي هذا ولا رأي وكل شيء أجينا إني أغنتي أو ما دينك قال شيء لك قاعد ذاي والبن هاينا أغنتي ما يبواها إسلامي هاي تي إيدي إيد ما يبواها وناقن لتا تاني هذا أرنتي ما يبواها أو كو والبن أكو أرني أصل بغنتي أنت أن الله داعي أغاني لتي ما يبواها ولا يدكم متى ما يبني عداينا een ini walaayadii warbahan tacliinta islaamka asalah ku dhacay geegana ni harow sidoo haya saas daraadeen aan ka baahanayna ini ma artay dalka kika meel ku baxsan ma may baan oqon weydiisan waa tahay maxaa keenaya in ardayga markii uu dugsi dhexe ama dugsi hoose ka baxo loola aado meelaha een, magaalooyinka cadowga uu gacanta ku hayo sababta arintan keenaysa ay inta badan soo celcelinaysa maxay tahay walaalkay ma hasanta maasha allahu ee runtii baniaadankan isku dhib badanyey sadagee ka dhan lakana nagaay oo arkaadi badheegaasi dadmay baa aaminsiina oo ka qufulan aha maadadan oo diiniga oo maarataay ilaahay subxaana wa tacaala haniindigi oo xablullaahi almatiin amay buaha in inka ganacsanayna oo hunguriga baliinka halaane waxyaalaha maarataay lugatul kufaarka ee maybo in badan ee taxageliyaayaan yo oo hungurigeydeen daraadiye onogii meelmay buaha daar kufri ee may bua aan la roorayaan taasay sababtay insha allah waayo ugu dambeyntii marka een, sidee marka arintan looga bixi karaa waalidiinta een, halkaas ilmaha geenaysa eh, sidee ayagana ay u fahmi karaan in dalkoodii iyo wilaayaadkii islaamiga ay ka jiraan waxbarasho ka taya fiican goobaha cadowga gacanta ku haya maasha allah marka arin eed eed anfaylowo tala bixin eed eed anfaylo walaalkay mayba anaaguna haddii waalidiintii ana mayba aragahayna geeka sacaddana ku ballaawo horta Eh, wali hordhaan wana aaminsnayni wal anhayni ya fahani onaguna dhalni ini horta mayba aha ini un meelacdo ka tale un anka darna yaxani bati ilaahay fadishay waxbarasho haddii hoose haadafadii haddii dhaxhaadafadii haddii sar haadafadii ini walaayati islaamka geekal ku hergeli waana may badan nin ballan qaabahaya ya aragaahayna taasi mayba ka suri galaase ahaan farshalyadii soomaali meeraase faarabiyaasima foolma dhagaasu gacmina meel areehin wadajira walka dhobadaya haddii shacabka maybuha muslimiinta iyo dowlatul islaam iskaalmaysadaan maybuha may aragahayna ini meelo dhal oo wanaagsan haku bahaa aragahayna waana hatiba runtii ninoo wata saansaan eed iyo eed wanaagsan dati maybuha xaqiiq ahaan hooba xaqiiqadana ku hadalnayna walle halaawe shacbiyada muslimiinta ee maybuha cilada ununi jarta madaana fiiri may weelay walaayadii walgee kale kuwaas nyaamala walwalba aad codsata diyaar waay marka hadday haddii anagii een waqtigiis walbarada mase aqoontid maaragtay heer saar hadeerta iyo dugsi kale mase meel oo cadowka taleolay lindar lanka niijaba ka kooya meel walbarasho ee mayb waah may ka baahan mayba arrifaday ka talifaday shacbweynaha muslimiinta meelba roogaan walaayaadka islaamka kumada ini mayb waaha gacmoo lisqobsada biyo ee mayl aray shimbira soomaalida war badantaha shimbiray mayl arayhin baalka biyo reebay hooba barko in sijeedo warta hooba barko in sijeedo yacni haddii shacabkii dhin aaminsani dowladda islaamkana mayb waaha wayb waaha waxbarasho faraasa dadka meele markan mayb waaha dhabaatadiyaw inuuna aaminno walaa waa dadkan ku jaar oo xaqiiqada rasmada ee auna aaminno saas daraatiya markan walaha nihaasala insha allahu tacaala aad baa umahadsantaha dadka aan la kulannay waxaa ka mid ah nabadoon aadan aadan oo ka mid ah waxgaradka ama nabadoonnada wilaayadda islaamiga ee bakool qaybna ka ahaa niqaashkan caawa halkan ka qabsooma nabadoon kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus waa dhowaay alxamdulilah alxamdulilah ilaahayaa ka mahadsan allahaasoo nicamtiisu fara badanin ka nacmeeyey ilaahayaa mahadnaqaan aaniyan mahadnaqaana walaayada islaamka oo geedka iyo naqaashu isla galanay bulshadii degmada tiyeglow oo naqaashu isla galeen oo bandhig addiin ilaahay seelin barada seelin hormariya mana liis weydiiyaaye walbarashada lagu hadalaaye eed iyo eedaan ka faraxsanna waana hadho waayana boqolkiiba boqol iyo hadho waayana in badan waybuwaaha baaha teegnaytay walaayada islaamka ilaa iyo haddana qaasha oo kanin qof soomay alxamdulilah ka faraxsan nabadoonadii waxgaradkii waxaad ka mid tahay wilaaya islaamiga ee bakool waxaa sidoo kale ku jirtaa waalidiintii dabcan caawa lala hadlahayey niqaashkan meesha ka dhacay wuxuu waa niqaash aad u ballaaran oo dabcan wax badan lagu faa'iiday laga yaabo waalidiintana wax badan oo ka maqnaa inay caawa halkan ay ka faa'iidaysteen sidee isku waafaqi karaan bulshadii iyo wilaayadii jazaaka allahu khayr walaal weyl iska waafajii kore runtii niqaashkan inta ku dhaya ilaa wilaayadii iyo bulshadii eed iyadan iska fahmeen waxyaabaha ubadka iyo waxbarashadii diimadsilin hormarii fadi oo kale lagu hadalaay tiyadaha itmay qubsoontay in lisfahmi oo si wadajir ah walin qubsado karo ubadkiina la hormariyi karo oo inshaqada qaybihii oo waxbarashadiina la tayeeyi karo walaadii ballanqaadi waana eedaeedahaan dhuhayn waana ka faraxsagna waliba waa waalidiinta baahada yaa qabtiya kuma tahaytii waxyaabaha dali weydiiyey oo laku wada hadalay jazaakum allahu khayr waan hadha waayeen ugu dambeyn waxay caawa ka bilowday waalidiinta maxaa la gudboon jazaakum allahu khayr weliba la gudboona geedka waybuwaaha farxad iyo reenreen oo fahmeen ani waybuwaaha iilanka jarno diinshoona fahmo barado karaan ubadshoono inay hadda ku ba'danin darna wadan gaalo maamulaas waxyaabaha oo una la kulumni badanaya ma jaraaha gaaladan hardaamaha oo badan oo suubiyaasu ani soomaalida meel kasta hooyo soomaaliyeed ka buurahay ayaalsha la dafaraayo meelo la karidohayo la gaalaysiiyohay waliba un hadduu waxyaabaha un hoos ku xarigniya may aha ani naguna dhalnay gaalo meel roog dalinjeyn aad iyo aad nabadoon aadan aadan oo ka mid ah waxgaradka waalidiinta iyo nabadoonada wilaayada islaamiga ee bakool nabadoon aadan u mahadsan tahay jazaakum allahu khayran waa mahadsan qaybihii dambe ee barnaamijka tabinta ah ee ku aadan multaqahan cilmiyeedka ay halkan kusoo gabagaboobay caawa degmada tieglow ayaan soo gaarnay markan walaal kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam idaacadda landulus iyo wariyaasheeda intaan ka salaamaya qiimaha badan maasha allah aad waxaan ugu faraxsanahay inaan caawa kasoo qayb galo barnaamijkii hoolka ee qiimaha badnaa ee ka socda ee ka dhacay wilaayada bokool ee khaasatan teeglow
mar meesha aad ka hadlaysay waxaad ka shanqarisay in xamar aad ka timid goobaha cadow hadda uu gacanta ku hayo caruurtaad halkan ay joogaan waxbarashaad la soo aaday maxaa kugu kalifay in adoo xamar ka howlgelaya oo ka shaqeynaya caruurtaada tiyagulow keento walaahi waxbarashada islaamiga ayaa aniga mar walba aan jeclahay inay ilmahayga bartaan maadiga maana marka hore kuma jecleenba inaan barto bal waxaan jeclahay inaan baro diinta islaamka anigoo weliba guri oo aan kira bilaa kira la-aan ku jiray oo hadda maanta aan kira aan ku jiro maasha allah afar sano iyo wax la jira ayaan kala maqneen markaan inta imaaday oo ilmahana waxbarashadooda aan fiiriyey maasha allah boqolkiiba boqol waxaa loo xifdisiyey sida qur-aanka loo xifdisinayo kale waa tahay xamar gurigaadii baad kasoo tagtay guri kiraha tieglow ka kiraysatay si ubadkaadii ay wax ugu bartaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan degmada tieglow dad badan oo adiga kula mida dabcan laga yaaba inay wilaayaadkiiba joogaan yaa laga yaaba inay wilaayaadka inta ilmihii ka kaxeeyaan sidaba dhacday wax badan xamar iyo baydhabe iyo meelaha adiga hadda aad ka timid oo kale ay aadiyaan marka dadkaas meesha adiga aad ka timid ubadkaada aad kasoo kaxeysay caruurtii u sii wado maxaad kula talin lahayd walaahi dadka aniga waxaan kula talin lahaa ilmahooda inay baraan diinta islaamka si nadiif oo maanta aan lacag looga qaadaynin meel maanta labaiyo toban doolar cunug yar oo weliba dugsare caans ahayn oo toddobaad iyo sideedaad labaiyo toban doolar lagaaga qaadayo oo waxbarashadan aan lagu koontaroolaynin maanta qofka inuu halkaa geeyo waxay u tahay dhibaato horla oo cunugiisana u soo jiidaya isagana isku soo jiidaya walaalaha muslimiintana waxaan kula tali lahay walaayaadka islaamiga ee walaalaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka arriminayaan in ilmahooda ku haystaan si waxbarasho tayala ay u helaan mar walba faa'iidada ugu weyn ee niqaashkan yaa helaya caaw yaa xambaaraya yaa faa'iido badan meeshaan kala tegay caaw faa'iido waxaa kala tegay waalidiinta sababtoo ah waalidka wuxuu aaminsanaa in ilmaha waxbarashada ee tiiglo maanta ay ku eg tahay dugsi hoose oo keliya oo aysan heli karin dugsi sare balse waaliga bakool wuxuu u ballanqaaday ilaa heer jaamacadeed ballanqaadkaas qiimaha badan aadaan anigu farxay ugu dambeyn maxay tahay baaqaada ku aadan si guud waalidiinta iyo guud ahaan bulshada reer bakool walaalaha reer bakool waxaan leeyahay waaligiina aadku qiimaha badan wuxuu idiin ballanqaaday wax walba oo aad rabtiin waxaan rajeynayaa inaad idinkan aad ka faa'iidaysan doontaan oo aad la shaqeyn doontaan insha allah aad baa umahadsantay jazaaka allahu khayran waxaan siinayaa markan gudoomiyaha guddiga ganacsatada degmada tieglow madjanaay gudoomiye kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus caawa halkan niqaashkii ka dhacay ka ganacsata ahaan ka waalid ahaan maxaa kaaga baxay
maayinka baxay arringo eedan fayla maasha allah ka ganacs ahaan ka waalad ahaan ka bulsho ahaan barnaamij oobge kalahaniska shal heri mahayna hoolka eedan buysinaay dabcan barnaamij eedan faylahay barnaamijkaas ganacsasadii waa lafdhabarkii bulshada dabcan waa ognahay kaalinka ay ka qaataan jihaadka iyo horumarka bulshada waxbarashada markii dib loogu soo laabto ganacsatada kaalin intee leeg bay ku leeyihiin kaalin weyn eedan galeyn ganacsatadii kaley ganacsatada yaa insha allah may ballan qaadana haddii ilaahay era inti kaalin weyn eedanka qaadate sida oo hadda dugsi saaraha la dhasohoy inti kaalin weyn eedanka qaadato jeela insha allah ganacsatada gudoomiyaha guddiga ganacsada degmada tieglow ayaa tahay ugu dambeyntii sidee wilaayadii iyo bulshadii oo isgarabsanhaya ganacsatadoodii wato looga maarmi karaa in caruurta loo diro goobaha cadowga uu gacanta ku hayo loona helo waxbarasho taya leh oo ku aadan waxbarashada ubadka insha allah insha allah may ballan qaadana haddii ilaahay er ubadana ummadda hadda ku damba meel gaala rowda intilinka darna yaa ballan qaadana insha allah saasa ballan qaadana haddii ilaahay er aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga ganacsatada degmada tieglow madjanaay ayuu ahaa guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى